guddiga oo caawa saxaafadda kula hadlay xarunta baarlamanka ayaa shaaciyey lixdan iyo lixda xildhibaan ee baarlamanka cusub ee puntland xubnaha baarlamanka ayaa u badan dhallinyaro waxaana afartan iyo sagaal ka mid a ay yihiin kuwa cusub halka toddoba iyo toban xildhibaan oo kuwii hore ay soo noqdeen waxaa sidoo kale xusid mudan in lixdan iyo lixda xildhibaan ay ku jirto oo keliya hal haweeney guddoomiyaha guddiga caaqil cismaan ismaaciil barre ayaa sheegay in xulista ay u mareen habkii labaatankii sano lagu soo xuliyey baarlamanka puntland islamarkaana ay u eegeen isimadii weliga soo xuli jiray guddigu waxay bilaabeen shaqada toddobadii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxay bilaabeen dukumentiska ama faylasha qabashadooda tobankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo siddeed iyo toban waxay qabteen boqol iyo afartan iyo laba fayl waxaa ku jiray lix kursi oo ay soo codsadeen afartan iyo siddeed xubnood waxaa guddigu qabtay dhegaystay dacwadaha u dhaxeeya beelaha iyo jifiyaha khilaafku ka dhexeeyey ama xubnaha isku hayay guddigu wuxuu tix raacay habraacii hore ay ku imaan jireen xubnaha baarlamaanka puntland guddigu wuxuu ku shaqeeyey xeer hoosaad iyo habraac kaasoo u fududeeyey hawshii baaxadda lahayd oo ay guddigu gacanta ku hayeen guddigu wuxuu ku shaqeeyey madax bannaani dhammaystiran hufnaan iyo garsoor cadaalada waxaa guddigu soo gaaray waxaa guddiga soo gaaray galdacwadeedyo dhowr ah oo ka yimi maxkamadda derajada koowaad iyo tan racfaanka waxaa dacwadahaas laabay qaraal qoraaleed naga soo gaaray maxkamadda sare ee puntland ma jiro qof soo codsaday xubinnimo baarlamaan oo laga hor istaagay qaadashadii warqadda baarista dembiyada ama wax codsi ah cabasho ah oo nooga yimid xubnihii soo qaadanayay waraaqahaas xogayaha guddiga xalinta khilaafaadka maxamed cabdiqaadir ayaa saxaafadda u akhriyey liiska xubnaha baarlamanka puntland ee cusub waxauna tilmaamay xogayuhu in uu dhaqan galay markuu arkay tixraaca habkii soo xulidda xubnaha golaha wakiilada markuu baaray habraacii ay beeluhu ku soo xuleen xubnaha baarlamanka markuu dhegaystay doodihii iyo dacwadihii beelaha markuu hubiyey qoraalka asalka ah ee ugu dambayntii soo saxiixeen isimada iyo cuqaasha beeluhu dhegaystana taladii iyo tusaalayntii isimada iyo waxgaradka beelaha guddiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha golaha wakiilada ee puntland wuxuu ansixiyey liiska xubnaha cusub ee golaha wakiilada puntland
arrinta shaacinta xildhibaanada ayaa ahayd mid muddo badan la sugayey maadaama ay xaraysteen codsiyada ay ku doonayaan xubinta in ka badan boqol iyo afartan codsadayaal nuux muuse birjeeb v o a garowe